إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله وحا لغا وريي إلى راضع كهرا سغيا بيسبه في صفة حج النبي نبغا حج كيسا تلمانتيسا وحا لغا وريي صلى الله عليه وسلم قال النبي إنه يري ابدأوا بالله بما كي بدأ الله إلهي بالله به ماغا أخرجه النسائي أيها سو ساري هكذا سداس بلفظ الأمر لفظ أو أمر ابدأوا باللابة ولفظ أمر أه. وهو حديثكنا عند مسلم مسلم أكتيس كسوغيه بلفظ الخبر لفظ الخبر صغوه لفظ الخبر وحلو لجهد النبي يري أبدأوا أنوغو وحن كب اللابة بما بدأ الله به إلهي ماشو كب اللابة حديث كراوية وريه وجابر بن عبد الله ابن حرام jaabir ibn cabdillaahi ibni camr ibni xaraam alansaari saxaabi jaliil way aabihiisna waa saxaabi jaliil ah saxaabada weliba wuxuu ka mid yahay jaabir toddobada mukiriinta la yidhaahdo toddobada saxaabi oo ugu xadiid badan saxaabada ayuu ka mid yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu kala qayb galay wixii ka soo haray qaswatu badar iyo uxud intii kale waa kala qayb galay khasawaadkii nabiga sala allahu calayhi wasalam labadaas wuxuu yidhi aabbaa ii diiday oo yidhi gabdha ila dhashay uu yidhi aabbe gabdhahaas la joog intii ka dambeyday wuu ka qayb galay oo aabbihiisa waxaa lagu dilay qaswadii uxud markii lagu dilay intii ka dambeyday wuu ka qayb galay wuxuu yidhi jaabir ibni cabdillaahi sagaal iyo toban dulaan ayaa nabiga kala qayb galay sala allahu calayhi wasalam marka jaabir ibnu cabdillaahi masaajidka nabiga sala allahu calayh wasalam ayuu ku lahaa xalqa cilmiya macnaha meel uu cilmiga ku bixi jiray oo xadiidka iyo cilmiga looga qaada jiray aakhiru aakhiru cumrihi waa indhabeelay wuxuuna dhintay oo magaalada madiina ku dhintay sanata arbacin wa sabciin markay hijiriyadu ahayd toddobaatan iyo afar ka wuu cimriyey xadiidka lafdiga uu nasaa-i ku wariyey waxa weeye amar ibda-u bilaaba bimaa bada allahu bih lafdiga uu ku wariyey muslim oo lafdulkhabarna waxaa loola jeedaa nabiga wuxuu yidhi abda-u waxaan ka bilaabaa bimaa bada allahu bih labadaas marka lafdi lafdiga hore oo amarka ah lafdiga hore oo amarka ah waxa weeye shaad mana sugna waa shaad shaad weeye shaadkuna min aqsaami daciif uu ka mid yahay ahlulcilmigana ahlulcilmigu xadiidkaas qaarna way tasriixiyeen inuu shaad yahay lafdiga nasaa-i qaarna way ishaareen ibnu daqiiq ulciid oo kale ilmaamka macnahaas uu ishaaro wuxuu yidhi xadiidku waa saxiix laakiin lafdiga khabarka ah ayuu saxiix ku yahay lafdiga khabarkaa laba lafdiyaa soo aroortay nabda-u iyo abda-u laakiin lafdiga amarka maya saxiix kuma ahan markaasuu yidhi wal akaru fi riwaayati haada walmakhraju lilxadiidi waaxid xadiidka makrajkiisuna waa mid ma dhici karta marka tanna inuu nebigu yidhi tanna uu yidhi taasuu kuu ishaaraya labadooda miduu yidhi tanaana saxiix marka kan kale waa shaad ma sugna wey wakadalika sidaasoo kaleeto xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi markuu sheegay in xadiidka laysku khilaafay wuxuu yidhi qad ijtamaca maalik wa sufyaan wa yaxya ibnu saciid alqadaan calaa riwaayati nabda-u binuuni allati liljamci qaala ibnu xajar caqibahu qultu wahum axfadu min albaaqiina u yidhi lafdulkhabarka waxaa wariyey a'imadaas maalik iyo sufyaan iyo yaxya ibnu saciid iyo kayrkood ayagaana ka xifdi badan inta kale marka shaadkana waxaa la ihahdaa mukhaalafatu iqati liman huwa arjaxu minhu qofka iqada inuu khilaafo cid ka raajixsan marka inuu shaad ishaaraya ayaa muuqata sheekh naasirdiinna irwaa lkhaliila ka ayuu ku nasgareeyey inuu shaad yahay lafdigaas marka waa shaad lafdigaasugana waxa weeye lafdu lkhabar oo ah abda-u waxaan bilaabaa bimaa bada allahu bih muxuu ka hadlaa xadiidku marka wuxuu ka hadlayey allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku sheegay qofka xaajiga inuu ordo bayna safa walmarwa labada buurood oo midna la yidhaha safa midna marwo la yidhaah inuu toddoba goor dhexdooda ordo ilaahay marka wuxuu ku bilaabay safa oo wuxuu yidhi ina safa walmarwata ilaahay weyne subxaana wa tacaala markuu sheegayey wuxuu ku bilaabay safa nabiga sala allahu calayh wasalam markuu bilaabayey marka sacyiga ta dawaaf u soo dhammaaday uu aayadda akriyey markuu aayadda akriyay ina safa walmarwa ayuu yidhi abda-u waxaan ka bilaabaa bimaa bada allahu bih meesha alla markuu aayadda sheegayay ka bilaabay ku dhaqmidda anna halkaasaan ka bilaaba nabiga marka sacyigii halkuu ka bilaabay safa ilaa safa ilahay hormarsheeyey sidaasa xadiisku ka hadla haddana xaafidku muxuu u dariishanaa wuxuu u dariishanaa marka la weese qaadanaa in la hormariyo wejiga oo kadib lagu xijiyo gacmaha oo kadib waxa weeyaan madaxa la masaxo oo kadib lagu halamayro uu u dariishana see ugu dariishana ilaa xadiidkaas xajuu ka hadlayay wuxuu u dariishanaa qaacidada la yidhaahdo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qaacidadaas wey alcibratu meesha laga fiiriya adilada kitaabkii sunnada bicumuumi lafdi waa lafdiga caamka faa'iideynaya laa bikhusuusi sabab hadalkan sababtii keentay lagama fiiriyo hadalka nabiga marka sowma uusan dhihin abda-u waxaan ka bilaabaa bimaa kii maada waa mawsuula bada allahu bi meesha alla ka bilaabaan ka bilaaba maadaas mawsuuladaa waxay faa'iideynayeen axkaam kasta rabbulcaalamiin markuu amro ama sheego meeshuu alla ka bilaabay in laga bilaabo marka weeseqaadka ilaahay markuu ka bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ilaa salaati faqsiluu wujuuhakum lugaha ma ka bilaabi karta adugu kama bilaabi karti see uga bilaabay ibda bimaa bada allahu bi meesha alla ka bilaabay ka bilow yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waeydiyakum ila almarafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayni markaas xaafidku macnahaas u deliishanaa oo wuxuu leeyahay sida xajkiiba nabigu sala allahu calayh wasalam ina safaa walmarwata uu uga bilaabay safa meesha alla hormariyey weesaqaadkana waxaa waajib ah in la hormariyo waxa alla hormariyey oo wejiga laga bilaabo wejiga laga bilaabo oo gacmaha lagu xijiyo oo madaxa lagu xijiyo oo kadib lugaha la mayro tartiibkaas u deliishana xadiidka tartiibkaas inuu waajib yahay ayuu u deliishanayaa xadiidkuna asagoo dheer ayuu noogu imaan doonaa insha allahu marka aan joogno xajka oo xadiid dheer oo keligiis waxa weeyaan xajkaba ku filanba axkaamtiisa oo bacdu ahlicilmi hal kitaabba keligiis ka dhigeen qaarna boqol iyo konton xugunay kasoo istimbaadsadeen xadiiskaas keligiis a noo imaan doonaa insha allahu xajku noogu imaana culimada gobolna hal kitaabayba ka dhigeen risaalo gooriya ay ka alifeenba marka xadiidkaas waa sidaas marka qaabkaas ayaa loo deliishanaa haddaba xadiidka marka wuxuu u soo arooriyey inay waajib tahay weysaqaadka tartiibkeedu oo sidaas ay u kala horeeyaan loo kala hormariyo sidaas uu soo arooriyey sidaas uu u soo arooriyey oo ah weysaqaadku inuu waajib yoon xibin xibin laga hormari karin waa qowlka imaam axmed waa qowlka imaamu shaafici waa qowlka abu cubayd waa qowlkaas a'imadaasu doorteen waxyaalahay daliishadeenna waxaa ka mida kow aayadda ilaahaa ku bilaabay waa inaan ku bilowna meesha alla ka bilaabay siduu isugu xijiyana isugu xijinna mideeda kale haddaan tartiibku waajib ahaa lahayn madaxa oo la masaxayo marka ilaahay sheegayo ma dhexgeliyeen xibno la mayrayo ilaa ilahay halkuu dhexgeli madaxii xibnihii la mayrayo dhexdooda faqsiluu wujuuhakum weydiyakum ila lmarafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum lugaha waa la mayra marka lugihii iyo gacmihii kale dhex gelshay sababta xibnihii la mayraayey loo kala farqiyey waa waajibnimo marka saasay leeyihi tan labaad saxaabadii tilmaameen weyseqaadka nabiga sala allahu calayh wasalama umma oo tartiib faa'iideynayday ku ku tilmaameen sida xadiidkii cuhmaan ibnu cafaan sida xadiidkii cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim iyo qayrkoodba umma ay isticmaaleen oo tartiib faa'iideynaysa qowlka labaad waa qowl qowl leh tartiibku waajib ma ahan waa sunno ee waad kala hormari kartaa qowlkaas waa qowlka imaam maalik iyo asxaabu ra'yi asxaabu ra'yi haddaad maqasho waa xanafiya waa qowlka imaamu maalik iyo asxaabu ra'yi riwaayad imaamu axmedna way la jirtaa qowlkaas waxay leeyihiin waxaa noo daliil ah xadiidu rubayic binti mucawid oo ka mid aheed waxa weeyaan saxaabadii tilmaamay weysaqaadka nabiga xadiidkeeda waxaa ku jira faqasala kafayhi alaaan wawada'a wajhahu alaaan wa madmada wastanshaqa oo inta wejigii nabigii mayrayuu kadib luqluqday oo mayridii iyo luqluqashadii iyo sandaarsigii wuxuu hormariyey wejiga mayridiisa sidaasaa ku jirta xadiidkaasaa noo daliila hay yihahdeen xadiidkaasaa noo daliila yihahdeen waxay uga jawaabeen culummada xanaabilada shaaficiyada abu cubayd iyo kayrkood oo doortay in tartiibku waajib yahay waa qowlka raajixa ahe laba jawaabood jawaabka koobaad xadiidku waa macluul xadiidku waa macluul waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaahdo moxamed ibnu cabdilaahi ibnu caqiil oo sayi-ulxifdi ah tan labaad fardan wa taqdiiran haddii la sallimo inuu saxiix noqdo waxaa la kala hormariyey waa un wejigi wejigii ee xibnihii kaleeta lagama hormarin ilaa mogta luqluqashada iyo sandaarsiga iyo mayridda waa isla wejiga wejigii unbaa la kala hormariyey laakiin xibnihii kale qur-aanku siduu u sheegay lama kala hormarin marka labadaas jawaabood ayaa looga jawaabay marka calaa kulli xaal shaki male qowlka raajixa ah inuu yahay qowlka ah in tartiibku waajib yahay wa canhu can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu jaabir waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa tawada'a markuu weyse qaadanayo adaaral maaca biyuhuu wareeji jiray calaa mirfiqeyhi labadiisa xusul ayuu ku wareeji jiray akhrajahu daarulqudni ayaa wariyey biisnaadin daciifin sanad daciifuu ku wariyey sanad daciif ah sababta daciif ka dhigtay sanadka waxaa ku jira alqaasim ibnu muxamed ibnu cabdillaah ibnu caqiil abu xaatim araasi wuxuu yidhi matruuk waa matruuk waa baaba wey matruuk haddii la yidhi aada u liitaa oo waxa weya waa mutaham bilkadib axmed ibnu xambalna wuxuu yidhi laysa bishayin waxba maahan u xadiiskiisu wax qiimaa ma leh marka sanadka sababta uu la daciifay waa sababkaas xadiiskuna waa daciif xukunka xadiidku faa'iiday lahaa hadduu sugnaa lahaa muxuu yahy waxa weeyaan xusullada marka gacmaha la mayrayo in xusulku ku jiro waxa la mayrayo oo marka rabulcaalamiin uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ilaa salaati faqsiluu wujuuhakum waeydiyakum ila almarafiqi ila almarafiqi ilaadu waa qaayo waxa ilaada ka dambeeya inuu ka waxa ka horeeyo ku xugun yahay oo la mayrayo oo ilaadu bimacnaa maca tahay uu xadiidku faa'iiday laha hadduu saxiix yahay laakiin taas waan ka kaaftoonnay xadiid saxiixa oo macnahaas laga qaadanayaan hore usoo sheegay soo sheegay ya adisoo sheegay xadiid laga qaadanayo macnahaas halkaan kusoo sheegay ma haydaan xadiidkii qof haya lama arko xadiidka abuu hurayra wariyey saxiixulmuslimka ayuuna ku yaalaa waxa weeyaan waa xadiidkii aan soo sheegnay oo aan nidhi annahu tawada'a faqasala wajhahu faasbaqa lwuduu'a uma qasala yadahu lyumnaa xataa ashraca fi lcadudi ilaa uu gudagalay cududda saasaa ku jirtay ilaa uu cududda gudogalay uma yadahu lyusraa xataa ashraca fi lcadudi madaxu masaxay haddana lugta midigtaahu mayray xataa ashraca fi lkacbayn fi lkacbayn xadiidkaas oo muslim uu wariyey oo uu yidhi abu hurayra markuu dhameeyey ra'aytu nabiya sala allahu calayh wasalam nabigaan arkay oo sidaas u weyse qaadanaya xadiidkaas horaan usoo sheegnay korkaana kasoo sheegnay matniga kitaabka kuma anaan soo marin markuu dhameeyuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calay wasalam yatawada-u haakada marka xadiidkaasaan naga kaafiyo midkan daciifka ah oo xadiidkaasaan ka faa'iidnay xukunka ah in xusulladu ku jiraan inta ay waajibka tahay in la mayro ilaaduna bimacnaa maca ay tahay xadiidkaasaan ka faa'iidaysan marka xadiidkan sanadkiisuna waa tacbaan laakiin matnigu macnaha uu sheega waa saxiix xadiidkaas kale aana ka qaadanay oo saxiixa ah ee kan kama aanaan qaadan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله رسuلka إلaahi وuxuu yihi صلى الله عليه وسلم لاa وضuuءa weysqاad uma sugnaanin لمan qof lam ydkr اسم اللahi ilaahay magciisa aan ku sheegin عalayhi calى الوضuءi weysqاadka korkiisa أkرaجahu أحمed ayaa soo saarayo w أbu dawuuda وبن maajana waa soo saaray بإsنaadi ضaعiiفi sanad ضaciif ah weli tirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday can saciid ibnu zayd saxaabiga ah kii hore abwaxaa laga warinaya abu hurayra iyo wa abi saciidin abi saciidin alkhudriyi labadaas saxaabi naxwuhu xadiidkaas lasoo sheego o kale u ka wariyey tirmidi qaala axmed axmed ibnu xambal wuxuu yidhi laa yahbutu ma sugna fiihi fi tasmiyati in bismi illaahi la yidhaha shay-un wax ku sugan lama arko xadiidka saddex saxaabi ayuu noo sheegay oo xadiidka basmalada wariyey xadiidka koobaad waa xadiidka abu hurayra radia allahu canh oo abu dawuud iyo ibnu maaja waxa weeyaan uu u nisbeeyey abu dawuud iyo ibnu maaja xadiidkaas waa daciif siduu xaafidku sheegay cilada ku jirtaana waa jahaalada yacquub ibnu salama allaythi iyo aabihi salama allaythi labadoodaasa majhuuliin marka waa jahaalada yacquub ibnu salama allaythi wa waalidih iyo waalidkiis cilada ku jirtaa waa midaas weliba cillo kalena waa jirtaa xagga itisaalka ayaa waxa weeyaan nadar ku jiraa oo inqiaac ayaa bacdu ahlicilmi ku tilmaameenoo xaafi alxaafid اlbukhaari imaamu اlbukhaari wuxuu yidhi laa yucrafu lisalamata samaacun min abi hurayra waxa weeyaan salama allaythi ayaa xadiidka abu hurayra ka warinaya salamana xadiidka uu leeyahay abu hurayra ka maqlay wax samaacaba looma oga oo uu abu hurayra wax ka maqlay marka cilalkaas ayaa xadiidka hore ku jira oo ah xadiidka abu hurayra xadiidka labaad waxuu u tiiriyey oo waxa weeyaan tirmidi waxaana wariyo saxaabigiisu yahay saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd ibnu camar ibnu nawfal ala ihahdaa saciid ibnu zayd ibnu camar ibnu nawfal ibnu cabdilcuza alqurashi alcadawi axadu lcasharati almubashariina biاljanna tobankii jannada loogu bishaareeyuu ka midi tobanka iyagoo nool uu nabigu sala allahu calayh wasalam jannada ugu bishaareeyey ayuu ka mid yahay zawjadiisuna waa faadimatu binti khadaab oo cumar ibnu khadaab walaashiis weeye zawjadiisu gurigeeduuna ku islaamay cumar ibnu lkhadaab radia allahu tacaala canh wuuna ka qayb galay dagaaladii nabigu galay sala allahu calay wasalam dhammaan ilaa qaswadii beder un maahane oo uu shaam ku maqnaa oo uu shaam ku maqnaa oo uu shaam ku maqnaa wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd conton hijriyadu markay ahayd conton ayuu dhintay saciid ibnu zayd xadiidka markaa saciid ibnu zayd oo tirmidi uu wariyey asagana cilada ku jirto la daciifay waxay tahay waxaa ku jira sanadka nin la yidhaahdo abithifaal abi thifaal almuri can ribaax ibni cabdiraxmaan can jaddatihi marka ninkaas oo ah abuthifaal magiciisana la yidhahdo hamaamatu ibnu waail ibnu xusayn ayaa waxa weeyaan ahlulcid cilmigu daciifiyeen qaar ka midu sida imaamu lbukhaari oo kale oo yidhi fii xadiidi nadar xaafid ibn xajarna wuxuu yidhi caadada bukhaari waxay tahay hadalkaasoo kale wuxuu yidhahdaa qofka uu daciifinayo qofka uu daciifinayo bukhaari wuxuu yidhahdaa fii xadiiii nadar xoogaa xadiidkiisa waa in la iska fiiriyo waa qofka uu daciifinayo saas weeyuu yidhi caadadiisu marka waxaa kaloo sanadka ku jira ribaax ibnu cabdiraxmaan ayaa ku jira oo abu xaatim alraasi iyo abu zurca alraasi ay yidhaahdeen waa majhuul kaasuna waa xadiidka saciid ibnu zayd xadiidka kale ee abi saciidin alkhudriyi ah ugu roon waxaana ku jira sanadka kaiir ibnu zayd nin la yidhaahdo iyo rubayx ibnu cabdiraxmaan oo mukhtalafayn ah labadaas waa la isku khilaafsan yahay jarxigooda iyo tacdiilkooda sidaas darteeda saddexda xadii mid walba gooni waa daciif saddexda xadii mid walba gooni waa daciif laakiin ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen marka la ysku xoojiyo oo waxa weeyaan ay istaageeraan waxay tusaydaa asal inuu xadiidku leeyahay oo xadiidka asalkiisu jiro oo nabigu yidhi saasaa laga fahmaa a'imada tiri sidaas waxaa ka mid ah alimaamu lmundiri atarkiib watarhiibka ayuu ku yidhi wuxuuna yidhi walaa shaka ana ana alaxaadiia alatii waradat fi tasmiyati wain kaana laa yaslamu shayun minha min maqaalin fainahaa tatacaadadu bikafrati duruqihaa wa taktasibu quwata wallahu aclam wuxuu yidhi axaadiista ku soo aroortay bismi llaahi in la yidhaha marka la weyse qaadanaa haba noqoto mid aan nabadgelayn mid mid marka loo fiiriyo mid dacfi ka nabadgalay kuma jiro laakiin way isxoojinee duruuqdoodoo tiradii ka badatay darteed halkaasna waxay ka kasbaneen xoog kadaalika xaafid ibnu xajar wuxuu ku yidhi talkiisuxabiirka wadaahiru ana majmuuca alaxaadiidi sida muuqata ee xooggale axaadiista marka la ysku kulmiyo yaxdudu minhaa quwa xoog ayaa ka soo dirina tadullu waxayna tusee calaa ana lahu aslan in xadiiskaasu jiro oo uu asal leeyahay talkiisuxabiirkuu ku yidhi xaafid ibnu kaiir laftirkiisu irshaad اfaqiih ayuu ku yidhi waqad ruwiya min duruqin ukara uu yidhi duruq kalaa lagu wariyey yashudu bacduhaa bacda oo isxoojinayda fa huwa xadiiثun xasanun oo صaxiix sidaasoo kale alcalaama ibn اlqayim wuxuu yidhi axaadiiثu tasmiya cinda اlwudu axaadiiثun xisaan waa axaadiiث xasana marka a'imadaasoo dhan oo muxaqiqiinta ah waxay leeyihiin axaadiista sheegayda qofku markuu weyse qaadana inuu bismillaahi yidhaahdo sanadkeedu way isxoojineen way isxoojineen waxayna tusay inay asal leedahay haddii marka xadiidkii inuu haabit yahay intaas nooga soo baxday xadiidkii inuu haabit yahay ayaa intaas nooga soo baxday hadduu xadiidkii marka haabit noqdo mid sugan noqdo wuxuu tusaa in bismillaahi lagu bilowdo inay waajibta qofka markuu weyse qaadana oo uu niyeysto inuu weyse qaato inta uusan biyaha gacmihiisa ku daadin waa inuu bismi llah yidhaahdo markuu qalbiga geliyo inuu weyse qaato intuusan gacantaba sacabkaba biyaha ku shuban waa inuu yidhahdo bismi illaah bismi illaahi araxmaani raxiimna lama hayo cibaadaduna waa tawqiifi araxmaan araxiim xay dhibe hadaad tidhaahdana jawaabaa lagu haya waxba ayadu bismi illahi ramaan dhibi maydee mukhaalafada adugu aad nabiga khilaaftaa wax dhibay ha lagu leeyay haddaad tira xaydhibe araxmaan araxiim maxaa lagu leeyahy mataqaan arraxmaan araxiim iyadu wax ma dhibto waa laba magaco ilaah laakiin adiga khilaafidda aad nabiga khilaaftaa wax dhibaydaa lagu leeyay ilaa nabigu bismi illaahi haddii uu yidhaah adma bismi illahi raxmaan raxiim aad tidhaahdo ma raacday nabigi khalaas khilaafkaas aad nabiga khilaaftaa wax dhibaydaa lagu leeyay ee arraxmaan araxiim wax ma dhibto waa laba magaco ilaah taasaa jawaabku ah sida qof kasta oo mucaanida loogu jawaabo qofka kalena isagaan ba su-aalkaas keenaynba mar hadduusan nabigii laga hayn waa iska aamusa kan kale mucaanidkana taasaa loo haya xadiidku marka wuxuu tusaa inay waajib tahay bismi llahi raxman raxim in la yidhahdo oo see u tusaa haddee xadiidka laftigiisa fiiri laa wuduu'a wax weyse qaada uma sugnaanin liman lam yadkur qofkaan sheegin ism allahi magaca alle laadu waa naafiya nafyigana shayga daatadiisaa lagu ridaa haddii daatadu aysan suurtagal ahaynna xaqiiqadu waa daatada in laafiyo lera weysaqaad maba dhicinba hadday daatadu cudurtowdo oysan suurtagal ahayn in la anfiyo xaqiiqada shayga ugu dhowaa la anfina oo waa maxay sixadii weysaqaadka la anfina oo waxaa la leeyahay wax weysaqaadhu saxiix ma aha maxaa yeelay xaqiiqa sharciya meeshaan laga hadlaa marka xaqiiqa sharciya marka lagu rido macnuhu wuxuu noqonaa weysaqaad sharciyo meeshaas kama dhicin in weeseqaadka bismi illaahi la yidhaahdo waajib tahay haddaan bismi illaahi raxmaan raxiim la dhihinna aan wax weesaahu ansaxaynin waa qowlka daahiriyada waana riwaaya can imaam axmed oo ay doorteen bacdu xanaabila waana qowlka isxaaq ibnu rahaweyhi isxaaq ibnu rahaweyhi waa qariinu axmed ibnu xambal a'imadii la midka ahayd wey marka waa waajib leyn qowlka labaad waa qowlka jumhuuru ahlicilmi sida saddexda madhabood oo kale abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici iyo riwaayad imaam axmed ah oo weliba riwaayadda uu khiraqi doortay iyo ibnu qudaama iyo qayrkood oo xanaabilo ay doorteen ayna yidhaahdeen madhabka imaam axmed halkaasuu ku istiqraaray waana sida uu rajaxay ibnu mundir iyo abu cubayda iyo ibnulxasmi iyo ibnu kaiir iyo maxamed ibnu ibraahim iyo qayrkood waana sida raajaxa oo nafyigan maxaa looga leexday oo loo leeyahay waa sunno ee waajib maaha waxaa looga leexday kow aayadda aayadda qur-aan ilaah wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ilaa salaati faksiruu wujuuhakum ilaahay wuxuu amray mayritaan xibnahaas la mayro bismi illaahi ma amrin hadday waajib ahaa lahayd bisinkan alla amri lahaa maxaa yeelay waxyaalaha bismi illahda in lagu bilaaba ay waajibka tahay alla waa amraa sida rabbulcaalamiin dadka ugaarsanaya uu u yidhi wadkuru smallaahi calayh eyga markaad dirto bismi illaahi dhe leebka markaad rido bismi illaahi dhe xoolaha marka la qaraya sida ilaahay u amray oo uu yidhi fadkuru smallaahi calayhaa sawaafa hadyiga markaad qalaysaan geela ah ayadoo saddex lugood ku taagan bismi illaahi iraahda ee qala kadib marka aayaddu waxay tusaydaa ilaahay waxa uu amray inay tahay mayritaan ee uusan amrin bisinka mar hadduusan amrin weyseqaadka waajibaadkiisana aayaddaa sheegtay waajib maaha imaam axmed markii la weydiiyo la yidhi waxa weeyaan bisinka ka waran xadiidkan sheegaya wuxuu yidhi axaadiistu ma sugna ilaahayna ma sheegin marka ma waajibi karu yidhi anuu bismillahi raxmaan raxiim inaan idhahdo hala yidhahdo mar haddaan xadiiskiina sugnayn qur-aankuna uusan waajibin labo waxaa kaloo tusaya inaan bismi illahi raxmaan raxiimtu waajib ahayn xadiidka rifaaca ibnu raafic xadiidkii almusii salaatahu ninkii salaada xumeeyey oo noo imaan doono insha allahu xadiidkaas abu daawuud ayaa wariyey xadiidkaas waxaa ku jiray nabiga sala allahu calayh wasalam inuu yidhi fatawada kamaa amaraka allaahu caza wajal u weyse qado sida alla kuu amray marka nabigu muxuu ku xawilay aayaddu ku xawilay aayadduu ku xawilay taas macnaheeda waxa weeye weyse qaadka inta waajibka waa inta aayaddu sheegtay aayaddana bismillah kuma jirto haddii waajib kale uu jiron aayaddu sheegin nabigaa u sheegi lah sala allahu calayh wasalam nabigaa u sheegi lah taasuna waa calaamad kaloo tusayda inaan bisimku waajib ahayn saddex waxaa kaloo tusaya bismigu inuusan waajib ahayn dhammaan saxaabadii tilmaantay weyseqaadka nabiga sala allahu calayh wasalam hal mid oo ka midhuma sheegin nabigu bismi llahi raxmaan raxiim hal midoo ka midhuma sheegin walow marba taasuna waa calaamada saddexaad ama xujada saddexaad oo ku tusayda bismi llahi raxman raxim inaysan waajib ahayn marka haddii waajibnimadii meesha ka baxday xadiidkiina xoog yeeshay waxaa la leeyahay marka sunanimaa sugan sunanimo ayaa sugan ha in badan la weydiiyaa suuliga qofka ku weyse qaadanaa muxuu samaynaa ahlucilmiguna waxay ku jawaabaan hoos qalbigaahu ka leeyahay bisinka isaga dhanba daliilkiisa la ysku haystaahe musqusha magaca ilahay ku dhex sheegima marka masaladaasna waa sidaa wacan dalxata ibni musarif wacan dalxata ibni musarif dalxata ibni musarif waxaa laga wariyey can abihi abiis inuu ka wariyey can jaddihi qaal ra-aytu rasuulallaahi rasuulka allaan arkay sala allahu calayhi wasalam yafsilu xaala uu kala saarayo bayna almadmadati luqluqashada iyo wal istinshaaqi sandaarsiga nabigoo kala saaraya oo mid walba sacab gooniya usoo qaadayaan arkayu sacaduu soo qaadin luqluqo sacaduu soo qaadin oo ku sandaarsanaa nabigoo kala qaadayana rawaahu xadiidkaas abu daau akhrajahu xadiidkaas abu daawuud ayaa soo saaray akhrajahu xadiidkaas abu daawuud ayaa soo saaray biisnaadin daciifin sanad daciif ah ayuu ku soo saaray sanad daciif ah ayuu ku soo saaray xadiidkaas waa daciif sababta iyo cilada keentay inuu daciif noqdana waxay tahay waxaa ku jira sanadkiisa layth ibnu abi sulaym layth ibnu abi sulaym jumhuur culamaa waa daciifiyeen bal imaamu nawowi wuxuu soo raray itifaaqu culamaai calaa dacfihi culimmadu inay ku itifaaqeen inuu waxa weeyaan daciif yahay inuu daciif yahay marka layth ibnu abi sulaym ayaa sanadka kaga jira waa daciif ma sugna xadiidkaasu ma sugna dalxa ibnu musarif isagu waa taabici imaam oo iqa wey oo taabici ah marka xadiis daciifa wey xagga sanad ahaan ma sugna wacan dalxata ibni musarif ayaa laga wariy can abiihi can jaddi qaala wuxuu hi raytu rasuulalahi rasuulka allaan arkay sala allahu calayh wasalam yafsilu xaalu kala saarayo bayna almadmadati luqluqashada iyo walistinshaaqi sandaarsiga akhrajahu abu daawuud ayaa soo saaray biisnaadin daciifin sanad daciif buuna ku soo saaray marka waa daciif xukunka uu faa'iiday laha hadduu sugnaan laha waxay ahayd marka qofku uu luqluqanayo inuu sacab u soo qaado ku luqluqdo sacab kale inta doono ku sandaarsado taasuu faa'iiday laha laakiin waa daciif daliil kaloo saxiixoo faa'iidaynayo xukunkana lama hayo kala saariddu daliil ma leh marka waa ka tagna mar haddaysan daliil lahayn akhrajahu xadiidkana waxaa soo saaray abu daawuud biisnaadin daciif wa can caliyin cali bn abi aalib waxaa laga wariyey radia allaahu canhu fii sifati lwuduu weysaqaadka tilmaantiisa waa xadiiskii noo soo hormaray xadiis dheer u ahaa marka hadba maxalushaahidku ka soo qaadana markii horeto maxalushaahidku xaggan muxuu ahaa oo u soo qaatay masxu ra'si maratan waaxida hadeerna maxalushaahidkalu ka soo qaadana oo ah marka la luqluqanayo oo la sandaarsanayo hal sacad oo waaxid ah in laguna sandaarsado laguna luqluqdo markaasuu wa can caliyin radia allaahu canhu fii sifati lwuduu weysaqaadka tilmaantiisa wuxuu yidhi uma tamadmada nabigu waa luqluqday sala allahu calayh wasalama wastanhara fiifuuna iska soo yidhi alaaan saddex mar yumadmidu xaala uu luqluqanayo wa yanfuru uuna iska soo fiifinayo inta sandaarsado min alkafi sacab alladii sacabkii yaahudu uu ku soo qaadanaa minhu sacabka almaaa biyaha akhrajahu abu daawuud wanasaa-i yaa soo saaray xadiidka horeana usoo ogaanay inuu xadiis saxiix ah oo haabida yahayna horaan usoo ogaano hadda ku laaba mayno xadiidkan cali bn abi aalib wuxuu noo faa'iideeyey marka aad weyse qaadanaydo luqluqashada iyo sandaarsiga waa hal sacab hal sacabaad ku soo qaadan qaybaad afka ku kaban qaybta kaletana sankaad saayan waa ku jiidin haye intaas waa ku halmar mar kalaad doonan sacab kale qaybaad afka ku shuban qaybna sankaad ku jiidin haddana mar kalaad soo qaadan qaybaad afka ku shuban qaybna sankaad ku jiidin saddexda goor waa sidaas ee luqluqashadana sacab loo soo qaadi maa sandaarsigana sacab kale loo soo qaadi maa saas maaha taasaan ka faa'iidnay xadiidka caliy bn abi aalib wacan caliyin radia allaahu canhu fii sifati lwuduu'i uma tamadmada waa luqluqday nabiga sala allahu calayhi wasalam wastanfara fiifuuna iska soo yiri fiifuu iska soo yiri waa maxay inta sandaarsadoo jiiday uu kadibna gacanta bidixda fiif iskaga leey alaaan saddex yumadmidu xaala uu luqluqanayo wayanfuru uu iska soo fiifinayo min alkafi hal sacab alladii sacabka yaakudu uu ku soo qaatay minhu xaggiisa almaa biyaha akhrajahu abu daawuud wnasaa-iy wa can cabdilaahi bni zayd cabdilaahi bni zayd ibni caasim waxaa laga wariyey radia allaahu canhu fii sifati lwuduui weysaqaadka tilmaantiisa xadiis dheer hadda qayb ka soo qaadana waa xadiidkii horeeta cabdullahi bni zayd ibni caasim uma adkala nabigu waa geliyey sala allahu calayhi wasalama yaddahu gacantiisa fa madmada waa luqluqday wastanshaqa waana sandaarsaday min kafin sacab waaxidatin oo keligeeda yafcalu daalika arrinkaas xaaluu samaynayo alaaan saddex mar muttafaqun caleyh kanuna waa sii caddeeyey xadiidka cabdullaahi bnu zayd waa sii caddeeyey oo xadiidkii cali bnu abi aalib xukunkii aan ka soo qaadan uu sii fasiray nabiga sala allahu calayh wasalam biyaha gacanta uu gelshay weliba xugun kalena waa noo soo baxay marar badanna waan soo marnay inkastoonan baraarujin oo waa maxay arfaysiga waxa la hahdo sunadii nabiga inay ahayd arfaysi arfaysiga in biyaha lagu weysaysanaa sacabka la darsado ama kuwa lagu qubaysanaa sacabka in la darsado oo qaar caamaha waxaad arkaydaa kule haddii sacabka la geliyo biyihii mustacmal ay noqonayaan laakiin nabiga iyo saxaabada kama noqon jirin mustacmal ayaga soo ma jeedin waxa weeye gacantaad gashane horay waa usoo marnay in marka la qubaysana gacanta la iska darsado janaaba ido xataa laga qubaysana ma soo marna xadiidkan kusoo marna walyaqtarifaa jamiican walyaqtarifaa jamiican waa soo marna waxa weeye waa in gacmaha ay darsadaan gacmaha ay darsadaan axaadiistana waxa weeyaan in badana kusoo mar axaadiis badana kusoo mar waxaa ka mid ahaa qofku markii uu hurdada ka soo kaco intuusan weelka weysaqaadka gacanta gelin hamayra saddex goor soo maha hadda waa kadib inuu gelinayo soo maha kadib uu gelina xadiidkan hadda bukhaari iyo muslimna cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasimna waa ku jirta uma adqala nabigu waa geliyey dow gacantiisa waa geliyey ta geliyuu gacanta soo qaadana kulli axaadiistao dhan waxay marka tusayaan marka hore gacmahaad mayrin kadib hadba waa soo darsan shaaficiyadu laakiin masaladaas xola waxay ku daraan waxay dhahdaan marka uu gelinayo waa inuu niyeystaa inuu biyo soo darsana hadda taas waaba iska qasab xuu kaloo niyeysany xuu gacanta la doona waa waa inuu niyeystaa yidhahdeen waa sax waaba niyeysan yahayba taas miyaa shakila inuu niyeysan yahayba qofka miyaa waalan uma adkala waa geliyey sal اlahu alيه waslm yadow gacantiisa famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday min kafin waaxidatin hal sacad yafcalu dalika arrintaas sumaynaya alaaan saddex mutafaqu calayh bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen xadiidkaasna wa can anas ibni maalikin ayaa laga wariyey radi allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi ra-a nebiyu nabiga arkay sal اlahu alيه waslm rajula nin wa fii qadamihi agtiisana waxaa ku sugnaa milu dufri ciddi oo kale ciddidaasoo lam yusibhu uusan taaban almaau biyaha faqaala nabigu wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam irjic laabo fa axsin wanaaji wuduu'aka weysaqaadkaaga akhrajahu abu daawuud ayaa soo saaray iyo wannasaa'iyu nasaa-i ayaa xadiidkaas soo saareen xadiidkan anas ibni maalik xaafidku wuxuu u keenay almuwaalaat fi lwudu weysaqaadka in la xiriiriyo weysaqaadka in la xiriiriyo ood hal mara weysaysato in la xidhiiriyo waxaa loola jeedaa inaad xibnahoo dhan mayrto oo xibin markaad mayrto tan ku xigto waa inaad mayrto intaan tii hore qalalin xiriirinta saasaa la idhahda xibin markaad mayrto haddii jawiga markaas la joogaa jawi dhexdhexaada yahay oo maxaan markaas ka digaynaa hadduu jawigu jawi aad u kulul yahay oo tan markaad mayrto intaad biyihii soo qaadayda ti hore ka qalasho adiga dhib ma leh taas dhib kama aadan keenin laakiin jawigu markuu jawi iska caadi yahay sidaan soomaaliya oo kale waxaa la rabaa xibintii hore intaysan qalalin tan kale inaad mayrto sidaasaa la dhaha muwaalaadka muwaalaadkaasuu xadiidka usoo qaatay marka xaafidka muwaalaadkaas ayuu usoo qaatay wa can anas ibni maalikin ayaa laga wariyey radi allahu canhu qaal ra-a nebiyu nabiga arkay sala allahu calayhi wasalama rajula nin ayuu arkay wa fii qadamihi ninka cagtiisana waxaa ku sugnaa milu dufri ciddi oo kale ciddidaasoo lam yusibhu lmaau biyuhu aysan taaban meel ciddi le-ah oon weysaqaadku gaarin ayaa cagta ku tiila weliba meelaha ugu qatarsan waxa weeyaan waa meelahaas faysha agteeda meelaha godano maaragtay anqawga iyo faysha udhaxeeya dad badan meeshaasaa bannaan marka qofku inuu qasta maahane meelahaas weysadu ma gaarto meel yar oo marka cagtaahu nabigu arkay oon biyihii taaban markaasuu yidhi irjic laabo fa axsin wuduu'aka weysaqaadkaaga wanaaji weysaqaadka wanaaji maxaa loola jeedaa ma waxaa loola jeedaa hadda orad mayr qaybtan mase waxaa loola jeedaa weysaqaadkii soo bilow hal maado waa cadda xadiidka waa noogu caddaata hal maado xadiidka way noogu caddaata oo waa mahay maadadaasu waxaa noo caddaaday waajib inay tahay weysaqaadka in la dhammaystiro lugaha hadda xadiidkaanu caddaynaa sida xadiidkii bukhaari iyo muslimba uu caddaynaya nabiga sala allahu calayh wasalam inta arkay nin oo waxa weeyaan ay ka bannaan tahay meel yar oon weysadu gaarin oo cagta ah waa kii nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waylun lilacqaabi min annaar waadi naareed wuxuu u sugnaaday cirbaha naarta xaggeedaanu ka heli doonaa macnaha dadka cirbaha aan gaarsiin weysada waadi naareed dadkaasa iskale wey marka in weysaqaadka la dhammaystiro waa cadda xadiidka waa caddahay waana waajib laakiin ninkan ma weysaqaadkii uu soo bilaabin mase waxa weeye inta hadda tago ayuu intii ka dhimaneed u mayri xadiidka khaalid ibni macdaan ee abu daawuud uu wariyey sheekh naasirna uu saxiix yeelay raqamkuna uu yahay boqol toddobaatan iyo shan raqamka abu daawuud boqol toddobaatan iyo shan wuxuu leeyahay faamarahu an yuciida alwuduu'a wasalaata faamarahu nabigu ninkaas wuxuu amray an yuciida alwuduu'a weysaqaadka inuu soo celiyo wasalaata salaaduu ku tukada inuu soo celiyo maxaa yeele haddii meelu ka bannaantay cidiba ha la ekaatay weysaqaad ma ansixin haddaan weysaqaadku ansixinna salaadu ma ansixin salaadu ma ansixin riwaayadaasaa tusayda haddaba markii riwaayadaas aan taas ku fasirno waxaa ka soo baxayda muwaalaadku inuu waajib yahay waajib inay tahay weysaqaadka inaad hal mara weysaysatood israacido oo aysan bannaanayn inaad inta hadda wejiga iska mayrato iyo gacmaha ood iska tagto meelaha suuqashadiisa aad lugaha kasii mayrto ma kuu bannaana kuma banaan qowlkaas oo ah inay waajib tahay in la xidhiiriyo waa qowlka imaamu axmed oo madhabka xanaabilada ah waa qowlka imaamu awsaaci waana qowlkii qadiimka haye shaafici ka laabtay waagi hore shaafici saasuu fadloo jiray lakin wuu ka laabtay markii dambe qowlka labaad waa qowl leh muwaalaadku waa sunno ee waajib maaha inaad isku mar weysaysato waa waajib laakiin waxaan rabaa inaad isku mar weysaysato waa sunno waajib ma aha uu leeyahay qowlkaas waajib ma aha laakiin waa sunno waxaad awooddaa inta xaafadaada lugahaiyo waxaan rabaa wejiga iyo ka mayrato oo gacmaha ka mayrato madaxa iska masaxto iska dhaqaajido masaajidkaa tagto lugaha iska mayrato ama saakada horeeto iska soo mayrato qaybta qaybta kalena duurka iska dhamaystirto qowlkaas oo inuusan waajib ahayn waa qowlka abu xaniifa asxaabu ra'yi ay ku tageen waa riwaayad imaam axmed waana qowlka khiraqi oo xanaabilada uu qaatay waana qowlka jadiidka ah ee imaamu shaafici markii dambe uu ku tegey waana qowlka daahiriyada qowl saddexaadaa jira oo leh hadduu awoodo unbay waajib ku tahay uusan halmaamin waa waajib laakiin hadduu awoodo weye hadduusan awoodin waa ka dhacaya hadduu halmaamona waa ka dhacaya qowl kale wuxuu le hadduu xataa halmaamo inuu soo celiyo saddexdaas qowl wey qowlka hore oo ah inay waajib tahay ayaa xagga adil ahaan xoog badan daliil ahaan qowlkaasaa xoog badan inay waajib tahay qowlkaasaa daliil ahaan xoog badan sababtoo ah rabbulcaalamiin aayadda wuxuu amray in la weyse qaato shardigu ku xidhay idaa qumtum ilaa salaati faqsiluu wujuuhakum weydiyakum jawaabu shardigu hadduu tacadudana wuxuu noqdaa mutataabican ma kala daba maro daruur ahaan saasaa la ogya marka jawaabu shardigu uu tacadudo ta labaad xadiidkan noo caddaynaya oo xadiidkan hadduu yidhi weysaqaadka weysaqaadka hagaaji waxaa noo caddeeyey hagaajida in loola jeedo soo celi waxaa noo caddeeyey xadiidka khaalid ibnu macdaan ee waxa weeyaan abu daawuud oo dhahaya fa amarahu an yuciida alwuduu'a wa salaata kaasaa noo caddeeyey kaas ayaa noo caddeeyey midda saddexaad oo tusayda inay waajib tahay saxaabadii tilmaantay nebiga weysaqaadkiisa hal mar ma aysan sheegin oo uu kala fasliyey maalinuu inta labada gacmood meel ku maydhay meel kale lugaha ku maydhay marna lama hayo tan afraad weysaqaadku waa cibaado waaxida ah marka hal cibaado isku xidhan wey lama kala fari karo ajzadeeda lama kala fari karo ajzadeeda lama kala fari karo ajzadeeda marka shaki maleh inuu xagga daliil ahaan xoog badan yahay bacdu shaaficiya xataa masaladaas in xadiidku tusayo macnahaas ah in la xidhiiriyo oo la qofkii xataa qayb kamida ka tegey uu soo bilaabo inay daahir tahay waab sida waxa weeyaan khadaabi uu yidhiba waa siduu khadaabi yidhi laakiin qowlka ah hadduu halmaamo hadduu halmaamo looma haysto dhahaya xoogaa xooga waaleey xoogaa xooga waaleey waxaa kaloo xadiidka laga qaatay masale muhiim ah masaladaas muhiimka ah waxay tahay hadday jirka uga dhegan tahay meel ka mid a intii laga weyse qaada jiray shay diidaya jirka in biyuhu gaaraan qofkaas weyse ka ansixime qofkii int xidmihii laga weyse qaadanaya waxaa ku dhegan shay diidaya biyuhu inuu jirka gaaro maalan laamiyaa ku dhegan amase guryuhu rinjiyeeya rinjigiiyaa ku dheganoo qolofa wax weysaa kama ansaxayd ilaa uu fujiyo maxaa yaale meeshaas weyse ma gaarin ta qaar waxaa dhici karta inay cidiyaha iyo marsadaan rinji qolof leh way dhici kartaa hadday dhacdo kaasoo kale weyse ka ansixime ilaa la fujiyo haddaan weyse ka ansixina salaadu ka ansixime marka waxyaalaha cidiyaha la marsanayo dumarku marsanaya in aad looga fiirsado wey wixii qolof leh waa eber wey salaadu ku ansixime haddii la yidhahdo weyse qaati weyse ansixime haddii la yidhahdo janaabaha laga quwaysto ansixima haddii la yidhahdo xaydha gabadho ka quwaysato ka ansixime wax bahaaraho ka ansixime haddii jirkii uu ku dhegan yahay wax u diidaya biyuhu inay jirka gaaraan waxaa la rabaa waxa gacmaha la marsana inay yihiin cilaanka oo kale cilaanku mogta waa rinji jirka iska gelaya ma aha wax qolof leh marka ayu shay kasta oo qolof leh laami ha ahaado rinji ha ahaado ee jirka u diidaya biyuhu inay gaaraan de xadiidkaana ku rumoobay illa meeshaas bartaas ma gaarin biyihii soo ma khalaas haddii weys uma sugnaanin qofkaas aad in looga fiirsado wey xadiidka akrajoo daawuud ayaa soo saaray nasaa-in waa soo saaray imaam axmed wuxuu yidhi sanadkiisu waa jayid sida xaafid ibnu xajar uu talkhiisulxabiirka ku sheegay sheekh naasuddiin albanina saxiix abi daawuudka ayuu ku saxiix yeelay xadiidka marka xadiid haabita oo saxiixa wey wa canhu can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey qaala inuu anas yidhi wa canhu can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey qaala anas inuu yidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yatawadau mid ku weyse qaata bilmuddi hal mud wayaktasilu wuxuuna ku qubaysa jiray bisaaci hal saac ilaa khamsati amdaadin shan mud intii laga gaaro anas ibni maalik radia allahu canhu waxaa laga wariyey rasuulka sala allahu calayh wasalam muduu ku weyse qaadan jiray macnaha waa sida badan ee ad isagoo mud ka yar ku weyse qaatana soo ogaan soo ma aha biuluey muddin mud saddex loo dhigay laba meelood waa inta ugu yaru ku weyse qaatay wuxuuna ku qubaysan jiray yidhi hal saac ilaa shan mud hal saac waa afar mud shan marka marna waxa weya afar mud uu ku qubaysanaa waa hal saac marna hal saac iyo hal mud uu ku qubaysanaa oo shan mud sidaas weeye xadiidku wuxuu tusaa in waxa weeyaan weyseqaad ay mudku ku filan yahay bal waxaa ku filan biyaha ka yar oo ah huluthey muddi aba ku filanba wuxuu kala tusaa afar mud afar mud inuu ku qubaysan jiray oy qubays ku filan tahay nabi maxamed sala allahu alay slam wax dahaaro ka dhammaystiru og lama ah marka afarta mud ma ogow haddee caagada saddexlaha uma dhawo ka yarta uma dhawa afar mud xataa shan mud waxa weyn ka badanay qaata caagadu soo ma jeedi markaa biyahaasu si fiican qofku janaabo uga qubaysan karaa gabadha xayd uga qubaysan kartaa waxa weyn qubayskaa afya wey caagadaas waa waa intahay taas ee biyo ka yar weeye taas weynankii ka badan muttafaqun calayh laakiin horay waxaan u soo ogaanay horay waxaan u soo ogaanay biyaha lagu weyse qaadanaa ama lagu qubaysanaa xad sharcigu u dejiyo oo yidhi intaas lagamana yaray karo lagamana badi karo ma jirto biijmaac a ijmaaca lagu soo naqliyay yaa ku soo naqliyay imaam nawowi iyo iyo iyo waa alimaam ibnu qudaama labadoodaas sheegeen marka waxa weyn biyuu xad male laakiin laba shardiy ay leeyiin laba shardiy ay leeyiin labada shardina horan soo sheegn maxay ahayn israaf la-aan iyo in la kaamil yeelo waxa weya qubayskii iyo weysadii labadaa shardiya laga rabaa qubayskii dhammaystir weyseqaadkii dhammaystir israafna iska ilaali israafku waa xaaraan sidaas weeye laakiin xad kaleeto oo laleeyahay lama dhaafi karo male وعن cمر cمر بن الخطاب waa lg yihi رضي الله عنه qaaل cمر wuxuu yihi qaaل رasuuل الlahi rasuulki ilaahi wuxuu yihi صلى الله عليه وسلم mا miنكم idinkama mid aha min أحadin qof qofkaasoo yataوaضأ weyse qaata oo fayusبiqu الوuضuuءa weyse qaadka dhammaystira ثuma yquulu yidhaahda أشhهadu waxaan qiraa aلاa إلaaha mid la caabudaa xaqun inuusan xaq ahayn ila allaahu allah maahane waxdahu keligiis xaaluu yahay laa shariika mid la wadaagaana lahu alla uma sugnaanin wa ashhadu waxaan kaloo qiraa anna muxamada nabi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay ergegu soo dirsaday inuu yahay ilaa haddii qof inta weyse qaatoo weyse qaadka dhammaystiro sidaas yidhaahda futixad waa loo furaa lahu qofkaas abwaabu ljannati jannada albaabadeeda akhrajahu muslim ayaa xadiidka soo saaray wa tirmidiyun imaamu tirmidina waa soo saaray wasaada wuxuuna ku siyaadiyey tirmidi allaahuma ajcalnii min atawaabiina allaahuma ajcalnii allow iga mid dhig min atawaabiina dadka toobadkeenka badan wajcalnii allow iga mid dhig min almutadahiriina dadka isdahira xadiidka lafdiga muslim uu wariyey waa haabit ziyaadada imaamu tirmidi uu wariyey ziyaadada imaamu tirmidi uu wariyey waxa weeyaan ahlucilmiga way isku khilaafeen gobolka midu way daciifiyeen imaamu tirmidi markuu xadiidka wariyey wuxuu yidhi wa haadaa xadiiun fii isnaadihi idiraab xadiidkan waa xadiid sanadkiisa uu ku jiro idiraab walaa yasixu can nabiyi sala allahu calayh wasalam fi lbaabi kabiiru shayin baabkaana nabiga ugama sugna wax weyn ugama sugna sidaas ayuu yidhi idiraaq ayuu ku sheegay sida cabdallah ibnu saalex alfawsaan uu ka soo naqliyana alimaam asheekh axmed shaakir wuxuu yidhi ziyaadada lama xujaysan karo oo idiraabaa ku jira laakiin sidaas waxaa khilaafay sheekh naasirudiin albaniyo wuxuu yidhi idiraab waa ku jira laakiin idiraabka waxa weeyaan marka oo laga tegayo daciif noqona waa marka la kala rajixi waayo kan waa la kala rajixi karaaho wuxuu yidhi waa la kala xoojinaa saas darteed waa saxiix oo wuu saxiix yeela isagu marka intaas ikhtilaafkaasay ahlucilmigu isku khilaafeen xadiidka saxaabiga wariyey waa abu xafsa cumar ibn اkhadaab ibnu nawfal ibnu cabdilcuza alqurashi alcadawi radia allahu canh abu xafsa cumar ibn اkhadaab ibnu nawfal ibnu cabdilcuza alqurashi alcadawi amiir اlmuminiin waani khulafaa'i haadihi اlumma waana khaliifkii labaad ee nabiga sala اllahu alيه wasalam abu bakra khaliifkii koobaad ahaa khaliifkii labaad cumar ibn اkhadaab ahaa oo markii abubakar ilaah oofsaday wuu ka dardaarmay isaga khaliifka ka dambeeya inuu cumar yahay wuxuu islaamay sanadii shanaad ama sanadii lixaad oo bicada nabiga macnaha nabiga markii lasoo diray marka laga soo tiriyo sanadii shanaad ama sanadii lixaad ayuu islaamay markaas hijiro maba dhowa lama gaarin islaamkiisuna cizu u ahaa muslimiinta maxaa yeelay wuxuu ahaa nin aad u ad adag oo kufaarta ku ad adag cabdulaahi bni mascuud wuxuu yidhi maa zilnaa acizatan mundu aslama cumaru kama aanaan suulin inaan nahay dad sharaf leh oo cizo leh laga soo bilaabo waqtigii cumar islaamay marka horay ayuu u hijrooday oo waxa weeyaan nabiga hijradiisii ka hor ayuu hijrooday oo uu madiine u hijrooday kadibna nabigii abubakar ayaa soo hijroodeen dhammaan goobihii dagaalkee nabiga sala allahu calay wasalama uu ka qayb galu kala qayb galay khilaafada abubakar uga dambeeyey wuxuu haddee muslimiinta uga tegay taariikh aada u qiimo badan oo muslimiinta cadli iyo futuuxaad intuu joogay uu ku dhex faafiyey baytulmaqdisna asaga furtay cumar ibnu khadaab baytulmaqdis waqtigii nabigana lama furan waqtigii abubakarna lama furan cumar ayaa furtay shaam oo dhanna isaga furtay muslimiinta xuduudahooda aad ayuu u fogeeyey oo macnaha wadamo fogfogu gaaru furtay wey wuxuuna dhintay bisha dilxija aakirkeeda ayadoo ay ka hartay bisha afar habeen dilxija waxaana dilay nin gaal ah isagoo salaada subax dadka tujinaya markuu allaahu akbar yidhi nin gaal ahaa oo la dhihi jiray abululu'a almajuusi waa majuusi marka reer faris ayuu u caraysan yahay dowladdii reer faris oo dhan isagaa burgushay cumar marka ninkaas isagoo u aaraya dowladdaas ayuu toorey laba af leh uu waxa weeyaan laba qaybood ah oo saas u taagan ayuu waxa weyaan laba madaxay laheyd macnaha oo saas laba toorey saas u sinsano ah ayuu waxa weeyaan ku dhuftay isagoo salaada subax dadka tujinaya allahu akbar markuu yidhi saddex habeen markuu joogayna waxa weeyaan kadib waa la oobsaday nabiga iyo abubakar qolkii caaishay ku aasnaayeena lagu aasay madiinatu rasuulillaah halkaas ayaa lagu aasay radia allahu tacaala canhu wa ardaa inta uu khilaafada hayay waxay ahayd cashara siniina wa sittata ashhur wa ayaama toban sano lix bilood iyo maalmo toban sano lix bilood iyo maalmo ayuu khilaafada hayay radia allaahu canhu wa ardaah ilaa raadiha ka noqdo xadiidkan wuxuu tusayaa weyseqaadka markii la dhammaystiro ducadan in lagu soo qatimo iyo ajarka weyn ee laga helayo wa can cumara radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam maa minkum ininkama mid aha min axadin qof axadkaasoo yatawada-u weyse qaadanaa oo fa yusbiqu lwuduu'a weyseqaadka dhammaystiraa markaa fiiri wax ajarka lagu xihay koow maxaa ah waa inaad weyseqaadka dhammaystirto horta waa shardi daad inta weyseqaadka galabgalab galab ka siido aad ducada akrido ajarkaan ma lihid helina maydid waxaa horeeya horta weyseqaadka inaad dhammaystirto uma yaquulu waa inuu yidhaahdo markuu weyseqaadka dhammaystiro ka gadaal ashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha mid la caabudaa xaqun inuusan xaq ahayn ila allaahu allah maahane waxdow keligiis xaaluu alla yahay laa shariika mid wax la wadaagaa lahu alla uma sugnaanin waa towxiid waashhadu waxaan qiraa anna muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay oo addoon alle uu yahay uusan cibaadada xaq u lahayn wa rasuuluhu ergeygii alla soo dirsaday inuu yahay oon la beeni karinoo qofkii beeniya gaal noqonayo qofkii sidaas yidhahdo labadaas isku dara maxaa yeelay shayga hawaabka haddii lagu xiro laba shay labadii marka lasoo xasiliyaa la hela haddii saddex lagu xirana saddexdii marka lasoo xasiliyaa la hela hadda labaa lagu xira ilaa haddii sidaas qof yeelo futixat lahu waxaa loo furaa abwaabu ljannati jannada albaabadeeda akhrajahu xadiidka muslim ayaa soo saaray wa tirmidiyuna waa soo saaray wazaada wuxuuna ku daray allaahuma ajcalnii allow iga mid dhig min atawaabiina dadka toobadkeenka badan ee mar kasta ilaahay u soo laabta wajcalnii allow iga mid dhig min almutadahiriina dadka isdahira dunuubta iska dahira najaasada iska dahira xaydka ka qubaysto iska dahira nifaaska ka iska dahira waxa weeyaan iska dahira janaabada dhammaan wax kastoo sharcigu amray in la yska dahiro xisan wa macnan waxyaalaha la yska dahira waxna waa man macnawi oo waa sida dunuubtii oo kale waxna waa xisi sida najaasadii iyo janaabadii iyo xaydkii iyo nifaaskii iyo waxyaalahaas oo kale baabulmasxi haadaakanu baabulmasxi masxiyu baab u yahay cala alkhufayni labada kuf la masaxo in labada kuf la masaxo ayuu baab u yahay kuf waa kaasa kaasaa la yidhaha kuf soo ma jeedid kuf waa midkaas waa maqaarkaas oo sida sigsaanta u tolan maqaarkaas sida sigsaanta u tolana la yidhaha lugtaad gashanee khalaas waa sigsaan caadi oo un maqaar ka samaysan soo ma jeedid kaasaa kuf la yidhahdaa marka baabulmasxi haadaa kanu baabulmasxi masixiyuu baab yahay cala alkhufayni labada kuf la masaxo in labada kuf la masaxo ayuu baabkaanu ka hadlaa can ilmuqiirata ibnu shucba muqiira ibnu shucba waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala muqiirat ibnu shucba wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca nabiyi nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam fatawada'a waa weyse qaatay nabigu fa ahweytu waan foorarsaday lianzica si aan u siibo khufayhi labadiisa kuf fa qaala nabigu wuxuu yidhi dachumaa ka tag ha siibina iska daa maxaa yeelay fa inii aniga fadu waxay faa'iidaydaa waxa la ydhaha sababiya fa inii aniga adkhaltuhumaa labada lugood waan geliyey labada lugood wey waxa la gelina labada lugood oo kufka la dhex gelina adkhaltuhumaa labada lugood waan geliyey daahiratayni xaalo ay yihiin kuwa daahir ah fa masaxa markaasuu nabigu masaxay calayhimaa labadii kuf korkoodu masaxay hoos kama masixin calayhimaa korkoodu masaxay muttafaqun calayh almasxu cala alkhufayn labada kuf in la masaxo labada kuf in la masaxo qur-aanka waa ku sugnaatay sunnadana waa ku sugnaatay qur-aanka waxay ugu sugnaatay aayadda qur-aanka oo ilaah subxaana wa tacaala weysaqaadka ku amray qiraa oo sabciyaha jirtoo soo aroortay qiraaa sabciya mutawaatira oo rabulcaalamiin uu yidhi faqsiruu mayra wujuhakum wejiyaalkiina wa eydiyakum gacmihiinana mayra ilalmaraafiqi xusulladu ayadooy la jiraan wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyaalkiina wa arjulikum laamka hoos dhig wa arjulikum lugihiinana masaxa wa arjuli marka laamka lahoos dhigo waxaa lagu cadfaa wamsaxu biruuusi lagu cadfaa biru'uusi a lagu cadfaa ru'uusi soo ma hoos dhigna sow bacdu ma hoos dhigin wa arjulikum luguhiinana masax wey qiraa'adaa sabciyadaha horta tusayda koo waxaa kaloo tusaya axaadiista ku soo aroortay in la masaxo waa mutawaatir waa derajada ugu sarrayda axaadiista xasanulbasri wuxuu yidhi toddobaatan saxaabiya ii sheegeen nabigu inuu khufeynku masaxay toddobaatan ka war toddobaatan ah ii sheegeen nabigu inuu masaxay sala allahu calayh wasalam abulqaasim ibn manda tadkirada wuxuu ku sheegay siddeetan uba tiriyey asagu siddeetan siddeetankaas waxaa ka mid a tobanka casharatu mubashiriina biljanna tobankoodu waa isla wariyeen xadiiskan marka waa la masaxa macnaheedu waxay tahay marka hore sida xadiidku sheegay sida xadiidku sheegay waa inaad weyse qaadataa weyseqaad kaamil ah oo weyseqaad dhammaystiran ah labadii lugood xataa aad mayrto markaas kadib aad khufeynkan gashanayn labada lugood lug walba kufkeedaad u geline kufkuna waa nagaa sheegnay oo nidhi waa sigsaan camal oo sigsaan camal weeye laakiin maqaar wey maqaar wey sooma jeedi maqaar wey intii in la mayraa waajibka aheedna waa daboola intii in la mayra anqawyada waa ka koraya sooma jeedi labada anqaw waa daboolayi markaad inta kale mayrto lugihii ka bixi maydi mayri maydid gacantoo qoyanaad korka ka mare hoosta ka mari maydid gacantoo qoyan aad korka ka marina khalaas wa iska tuke markii weysadu kaa jabto waad weyse qaaday inta kalead ka weyse qaadana mar kastay weysadu kaa jabto inta kalead ka weyse qaadana lugihii meeshaad ka mayri lahayd mayri maydid mayri maydid ee gacantoo qoyanaad korka ka mareen khalaas waa iska tukin ma ujeedaa marka laba faa'iido waa ku jirtaa qofka maalan masaafirka iyo hawl hawl fududayn waa ku jirta qofka masaafirka hadba in siibo oo mayro dhib waay tan kale waxaa ku jira meelaha qabowga oo biyuhu waa jeexjeexayaan luga meelaha qabowga qofkii arkaya arkayo haddee jawigan iska cajiibka oo kale maahan adduunka meelaha qabowga lugaha markaad mayrto waa dildilaacayan marka dambe marka qofkaasa kuugu jira korkaad iska masaxe bal shareecada islaamka fudaydkeeda fiiri marka fawaaidkaas badana ku jira iyo qayrkooda saas darteeda ahlusunna waljamaaca xataa kutubtooda caqaa'idkaahay ku qoran in qufooyinka la masaxaa inuu diin saxaya kitaab kutubta oo caqaa'idka xataa waa ku qoran waa mas'ala camaliya ee maxay ugu qorayaan kutubta caqaa'idkaa waxa weeyaan ahlulbidaca gobol ka mid ah shicaar ka dhigta inay diidaan sida khawaarijta iyo shiicada sida khawaarijta iyo shiicada ayaa waxa weeyaan diiday oo waxay leeyihiin waxa weeyaan axaadiidta waxaa nasakhay aayadda qur-aan taasna waxaa looga jawaabayaa waktiga uu la socday muqiira rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan waa qaswatu tabuuq waa sanadii sagaalaad weey bisha rajab weliba sanadii sagaalaad bisha rajab weey taas waxay ku tusaydaa waxa weeyaan in aan la naskin aayadda aayadduna markaas ka hor ay soo degtay aayadduna markaas ka hor ayay soo degtay marka taas ayaa tusayda aayaddu sanadii lixaad ayay soo degtay sanadii lixaad ayay soo degtay markaa nabigu masaxayo oo uu la socdo muqiira ibnu shucbana waa maxay waa sanadii sagaalaad waana qaswatu tabuuq bishuna waxay ahayd bisha rajab bisha rajab ayay ahayd marka xadiidkaaba ka dambeeyaba xadiidka ayaaba ka dambeeya marka taasaa cadaynayda inaan la nasain can mugiirata ibnu shucba ayaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa yuri maca nabi nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalama fatawada'a nabigu waa weyse qaatay faahweytu waan foorarsaday oo waa hoobtay liansica si aan u siibo khufeyn labadiisa khuf faqaala nabigu wuxu uhi dacumaa ka tag fa inii aniga adkhaltu waan geliyey humaa labada lugood khufeynkaan dhex geliye daahiratayn xalayihin marka tan waa shardi afar shardi oo ay laasim tahay marka la masaxa in la helo shardigii koobaad wey shardiga koobaadaan hadda marayna saddex shardi oo kale noo haray adoon saddexdaa shardi oo kale maran ha isku masixi maxaa shuruudda inay kaa kala maqantaa dhici karta waa inaad saddexdaa shardi oo kale barataa shardigan muxuu yahay khufeynkan markii horeod gashayday waa in weysaqaad kaamila aad weyse qaadata oo xataa labada lugood ayagoo mayran waa inaad geliday maxaa la diida haddaad lugta midigtaa mayrto ood khufkeeda gelido oo lugta bidixdaa mayrto oo khufkeeda gelido hadhow markii weysadu kaa jabto ma masixi kartid maxaa dhacay ee lugta md midigtaa markaad gelayday ma adan weyse qabin weyseqaadkaa kaamil ma ahayn lugta midigta intaad iska mayrto ma iska tukan karta maysoma de dawaataas ma weyse qabti soo ma jeed daahir mati marka labadooda markaad dhammaystirto kadib aad gelina taasna insha allahu xadiidka saxiixa tusaya ayaan sheegi doonaa waana qowlka raajixa ah min qowlay ahli اlcilmi labada qowl oo ahlucilmiga qowlka raajixa wey waxa weya inaysan ansaxayn waa qowlka imaamu malik waa qowlka imaamu shaafici waa riwaaya can imaami axmed wey waa riwaaya can imaami axmed qowlkaasana sawaaba daliilkeedana insha allah wuu noo imaan doona in qowlkaas sawaab yahay laakiin qowlka kale oo ah in lug haddii la mayro la geliyo lugta kalena markii la mayro la geliyo ay ansaxaydo arintaasu waa qowlka asxaabu ra'yi iyo bacdu shaaficiya iyo riwaayad imaamu axmed waana qowlka uu doortay alcalaama taqiyudiin abulcabaas ibnu taymiya iyo ardagiisa ibnu اlqayim raximahum اllahu tacaala wallah subxana wa tacala aclam slى اllah wslm wbaark calى nabiyina